assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey dagaalada iyo duqeymaha yuhuudda ee ka wadamarrinka go'doonsanay khaza waxaan maanta o arbacah dhanka kalena ku beegan maalinkii afar boqol konton iyo saddexaad oo xidhiir ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saace la soo dhaafay ka dhacay marinka go'doonsanay khaza xaaladda guud ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha reer khaza iyo dagaallo xoogan oo lagu beegsaday askarta saynada yuhuudda haddabaan ku horeyna duqeymaha diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ay ka fuliyeen magaalada beytlaayi ee waqooyiga marinka khaza waxaana halkaas ay ku beegsadeen dhismo weyn oo ay ku sugnaayeen dad shacab ah islamarkaana ka mid ahaa barakacyaasha reer khaza waxaana duqeyntaasi ku sheeday dad badan oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale aad u fara badan sidoo kale waxay duqeynada la mid ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen xenada jabaaliya ee dhacda waqooyiga marinka khaza waxaana duqeyntaasi bahalnimada ku baxay dad badan oo shacab ah halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleood u fara badan duqeyn habeenkii xalay ciidamada yuhuudda ay ka geysteen xerada albureej ee bartamaha marinka khaza waxayna ku shaheediyey siday warbaahintu soo warinayso toban ruux oo shacab ah halkay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaleood u fara badan guri sidoo kale ku yaala waqooyiga marinka khaza waxay ciidamada yuhuudda ku direen afar ruux oo shacab ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen kuwo kaleood u fara badan duqeyn aad u xoogan oo xagga cirka ayay sidoo kale ciidamada yuhuuddu ka geysteen guri ku yaala mandiqada albukhaari ee ku taala magaalada khaza waxaana gurigaasi degnaa siday warbaahintu soo tabinayso waxaana halkaas shuhaada ayaa dhawacyo ku noqday qaar badan oo ka mid ah qoyskii guriga degnaa halka gurigan uu soo gaaray burbur baxsan sidoo kale guri ku yaala bariga magaalada khanyunis duqeyn bahalnimo ay ciidanka yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kaloo aad u fara badan dhacdooyinka xanuunka badan ayay maanta warbaahintu caalamka hadlayso islamarkaana la soo kowsaday sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka waxaa ka mid ah oo ay soo warinayaan dhacdooyinka xanuunka badan ay la nooliyiin qosaska barakacayaasha ee reer khaza kuwaasoo iminka wajahaya duqaymo barakicin qabow aad u daran roobab mahiigaana oo qaadaya teendhooyinka macluul go'doomin iyo waxyaabo kalood u daran qoys falastiiniya oo ka mid ah barakacyaasha reer khaza ayaa waxaa lagu warmaya inay ka soo guureen waqooyiga marinka khaza islamarkaana ay usoo barakaceen dhanka magaalada khanyunis ee koonfurta marinka halkaasoo ay iminka ku wajahayaan dhibaatooyin kala duwan oo aan la soo koobi karin aabaha qoyskan oo mar la hadlay shabakada wararkii aljaziira ayaa waxuu shaaca ka qaaday in isaga iyo qoyskiisa aysan marnaba maanka gashanin inay mar uun ku laabani doonaan gurigooda oo ku yaala waqooyiga marinka isagoona wax ku cabiraya xaaladda dhabta ee maanta ka jirta waqooyiga marinka khaza iyo si guud ahaan mandiqada goodoonsanee khaza qoyskan keliya ma ahan qoysaska wajahaya dhibaatooyinka ay ka mid yihiin qabowga roobabka duqaymaha macluusha iyo goodoominta yuhuudda balse waxaa jira boqolaal qoys oo eegana lolool dhibaatooyinkan kuwaasoo ku sugan deegaanada xirooyinka iyo magaalooyinka kala duwan ee marinka khaza dadka barakacyaasha ayaa ku nool teendhooyin aan awood u lahayn inay celiyaan qabowga sidoo kalena biyaha roobka ay soo buuxdhaafinayaan mararka qaarna ay baqaadayaan daadadka carruurta murdiciinta ayaana sidaas ku geeriyooday kadib markii uu jirkoodu ka batay qabowga maadaamaan halkaas laga helinin shidaal alwaax iyo sidoo kale wax ka mid ah waxyaabaha laysku diiriyo garoonka ciyaaraha iyo yarmoog ee ku yaala magaalada khaza waxaasna ku nool boqolaal barakacyaal ah kuwaasoo noloshoodu ay tahay mid aad u adag oo aysan ka marnayn dhibaatooyinka ugu badan ee maanta ka taagan marinka khaza hadday ahaan lahaayeen duqiimaha qabowga roobabka iyo wixii la mid ah roobab mahiigaanna oo halkaasi ka daayaana waxaa lagu waramayaa in dadkii halkaasi ku sugnaayay tendhooyinkooda ay dumeen dadkana ma aan kuwa awood u lahaynay la tacaalaan xaaladan dhibaatada ah ee iyagu soo wajahday qaar ka mida dadka ku dhaqan meelaha ay dadka barakacyaasha ku sugan yihiin ayaa waxay sheegeen inay isku dayeen ay biyaha ka bixiyaan teendhooyinka balse ay ku fashilmeen waxayna sababta ku sheegeen aysan helinin waxyaabaha lagu shaqeeyo ee biyaha muqayamaadka looga saari karo mid ka mid a dadka barakacyaasha oo warbaahinta aljaziira la hadashay ayaa waxay sheegtay in iyada iyo kow iyo toban barakacyaal qoyskeeda ka mid ay ku nool yihiin hal teendho waxaana intaa sii raacisay in halkaasay ku sugan yihiin qaar ka mid ah dad naaf ah adeerkay wuxuu ku sigtay inuu qabow dartiis u dhinto kadib markii la tageen biyaha roobka haweeney kalena waxay sheegtay in iyadaiyo saygeeda oo toddobaatan shan jir ah iyo gabadheeda oo curyaanna ay seexdaan goob aan wanaagsaneyn nadaafad ahaan annagoo ka cararayna bay tiri biyaha roobka haweeney kale oo iyana ka mid ah barakacyaasha ayaa waxay tidhi carruurteyda aniga ayaa isku duubo si aysan qabowga jirkooda u gaarin wariye ku sugan dhanka koonfureed ee marinka khaza isna waxauu soo warinayaa in tiro barakacyaal ay ku nool yihiin mandiqada almawaasi halkaas inay ku qaadanayaan habeenno adag oo ay barbar socdaan duqaymo roobab iyo qabow si kastaba iyadoo xaaladan ay ka jirto marinka khaza ayaa waxay qaar ka mid dadka caalamka ku nool u dabaaldegayaan dhalashada sanadka cusub ee labada kun shan iyo labaatanka caruurta marinka khaza ayaana waxaa muddo ka badan hal sano ay yihiin waxbarasho la-aan dhiigayaab netanyahu ayaana wuxuu mar walba dadaal ku bixinayaa sidii uu sii dabadheerin lahaa xasuuqa ka socda khaza fariimaha kala duwan ee ka imaanaya marinka go'doonsina khazana ma ahan kuwa saameeyo oo wax ka bedelay go'aanka dowladaha caalamka ururka isku magacaabay qarmadii midoobey isna ka indhalaabanaya waxa ka soconaya marinka khaza ayaa isna dhankiisa wuxuu soo saaray taqhriir uu ku sheegayo in ciidamada yuhuudda isbuucyadii lasoo dhaafay ay geysteen wax ka badan boqol soddon iyo lix duqeyn kuwaasoo ay ku beegsadeen labaatan toddoba isbitaal oo ku yaala marinka go'doonsina khaza waxaana dhammaan duqeymaha ka dhacay isbitaalladaas ay geysteen khasare kala duwan iskugu jira shuhaado iyo dhaawacyo waxaa sidoo kale jira khasaare maadiya oo geysteen duqeymahaasi ismaaciil athawaaba oo ah agaasimaha xafiiska warfaafinta ee maamulka marinka khaza waxauu sheegay in ciidamada yuhuudda ee tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun saddex iyo labaatanka ay dileen wax ka badan kun iyo sagaashan iyo kow caruur oo ku jira marxaladda naasnuujinta waxayna midaasi muujinaysaa baaxadda ay la eg tahay jaraa'imta foosha xun ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan marinka khaza wasaaradda caafimaadka ayna waray soo saartay waxay ku sheegtay in dadka ku shahiday duqeymaha yuhuudda ee ka wada marinka khaza tan iyo markii ciidamada yuhuudda ee duqeymuhu bilaabeen ay boqolkiiba lixdan yihiin dumar iyo carruur baaxaddae leegtahay burburka duqeymahu ay geysanayana waxay wasaaraddu sheegtay inay yihiin wax aysan weligood u arag misna aan ka dhicin dunida magaalooyinkii qurxoonaa oo dhan ayaan isku beddelay sidii meelo laga guuray qarniyo ka hor xasuuqaadu daran oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanadii xaafada ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ayaa waxay soobeen istishaadka tobanaan ruux iyo dhaawaca kuwo kaloo tiro badan guud ahaan xasuuqii ciidanka yuhuuddu geysteen saacadii lasoo dhaafay ayaa gaaraya ilaa iyo saddex xasuuq kuwaasoo ay ku shahiideen ka badan soddon iyo laba ruux halkii dhaawacyo kala duwan soo gaareen ugu yaraan boqol konton iyo laba ruux oo kale iyadoo xusid mudan tahay tobanaan ruux oo shuhaadaah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qabay kuwaas xaniban yihiin burburka dhagaxaanta iyo biraha shubka hoostooda tirada guud ee shuhaadada muslimiinta tan iyo sanad kahor markii oo bilowday dagaalka khaza waxay haatan maraysaa in ka badan afartan iyo shan kun shan boqol afartan iyo kow ruux halkii adhawacduna marayaan ka badan boqol sideed kun saddex boqol soddon iyo sideed ruux oo kale tani ayaana waxay ka dhigan tahay muddo shan iyo toban bilooda uu socdo dagaalka marinka khaza ay ciidamada yuhuudda si isku mid a u duqeynayaan min waqooyi ilaa iyo koonfur bari ilaa iyo bartamaha waxaana saacadaha iyo maalmahayna soo aadan suurtagal ah inay kororto khasaaraha dhimashadii adhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha yuhuuddana si arxandaraha u beegsanayaan dadka barakacyaasha ah dhanka kale kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay weeraro kala duwan ku beegsadeen ciidamada cadowga yuhuudda ee duulaanka gardarada ku soo qaaday deegaanada kala duwan ee marinka go'doonsana khaza gumaadka iyo xasuuqa wuxuushnimadana halkaasi ka wadaa weerarada ay dagaalyahanada muqaamada falastiin ku beegsadeen askarta yuhuud ayna iskugu jira kuwa toos ah duqimo lagu garaacay sallagagyadooda iyo deegaanaday xoogga ku haystaan iyo weliba weeraro dhabagallaah oo khasaaro xoogga lagu gaarsiiyey kooxaha muqaamada falastiin ayaa waxay shaaca ka qaadeen in habeenkii xalay ay dagaalyahanadooda gantaale ku garaaceen deegaanada yuhuudda xoogga ku haystaan bayaan ay soo saareen ayaana waxay ku sheegeen inay gantaaladani ku dhaceen mustawdiniinta yuhuudda ee deegaanada falastiin xoogga lagu dejiyey waxayna tilmaameen middanay jawaab hordhaca u tahay jaraa'imta maamulka yuhuudda ee ka wada marinka khaza iyo daanta galbeed ciidamada saynad yuhuudda ayaa waxay dhankoodu sheegeen in laba gantaalo laga soo tuuray dhanka marinka khaza ay ku soo dhaceen mandiqadana tifood waxayna sheegeen mid ka mid ah gantaalada ka dhashay dhaawacyo halka midka kalena uu ku dhacay meel bannaan tani ayaa ku soo aadayso iyadoo laba maalin ka hor gantaalo tiro badan lagu garaacay deegaanada yuhuudda xoogga ku haystaan kuwaasoo waxyeelo kala duwan geystay sida ay sheegeen dagaalyahanada muqaamada falastiin ugu dambayntii wargeyska iyo diico daxranood oo soo xiiganaya mas-uuliyiin reer galbeedda ayaa sheegay in kooxaha muqaamada falastiin ay ugu dambayntii ku guulaysteen inay dib u soo ceshaan inta badan awooddoodii ay ku maareynayeen xaaladaha deegaanada marinka khaza wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in goobaha ay muqaamada dib ula soo noqdeen awooddooda qaar ay ku yaalaan bartamaha marinka khaza sida almawaasi annusiraad iyo deerilbalaax ilawareedyo ayaa sheegeen muqaamadee si lama filaanna u soo ceshatay qayb ka mid ah awooddeeda islamarkaana ay meesha ka saartay kooxa dembiilayaal ah oo kolonyadii gurmadka xaday waxayna sheegtay inay weerartay tuuga mucaawanadii ku qabsaday askarta yuhuudda hortooda iyagoo aan farigelinin wargeyska oo soo xiganaya ilawareedi ayaa wuxuu sheegay in awoodda kooxda muqaamada falastiin ee dib u habeenta ay dad badan ka yaabisay iyagoona xuseynaysan fahmin siday xarakada ugu guulaysatay inay soo rogaan nidaamo kala duwan oo ka tirsan marinka isla wargeeska oo soo xigana yeelo dhanka ammaanka iyo saraakiil ayaa sheegay in haddii aan la gelin faahfaahinta maalinta xigta ee marinka khaza ay yahuuddu kusoo noqon doonto xaaladihii ka hor howlgalkii duufaanu laksa isagoona ku micneeyin muqaamadu ay weli awood u leedahay inay maariso marinka iyadoo xaaladahan oo dhamme ay taagan yihiin ayuu maamulka yuhuudu sheegay in guutadana xalay ka dagaalamaysa magaalada rafax ee dhacday cidhifka fog ee marinka khaza ay halkaasi ka soo saari doonaan islamarkaana ay ku bedeli doonaan guutada kiriyaati waxaana maalintii shalay utariska milatariga saanada yuhuudu shaaca ka qaaday in guutadana xalay ay tegi doonaan dhanka waqooyiga marinka khaza halkaasna ay kasii wadi doonaan wax walba oo gumaad shacabka ah hadalka taliska saanada yuhuudda ayaana hordhac u ah fashilka dullaanka waqooyiga ee maamulka gumaystaha yahuuda